dowlada hoose ee degmada garowe ee puntland ayaa weli wada burburinta dhulka sharci darada ah ee soo gala wadooyinka dadweynuhu ay isticmaalaan gaar ahaan kuwa dhex mara xaafadaha kuwaasoo ay ka jirtay ciriiri ay adkeyd in baabuurta si fudud ay ku maraan xogeyaha dowlada hoose ee magaalada garowe ee gobolka nugaal ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaalaha sababay in la burburiyo guryaha wadooyinka soo galay halkan waa maalmaha kan meesha shaqadu ka socotay gurigan aad aragtaan waa gurigii la dumiyey balbalooyinka halkan waa iyada laga saaray si aad ogsoontihiin magaaladan waxaa loo jijabinayaa halkan waxaa ku yaalla masjidul jaamici luqyadan waxa ay noqdeen kuwa nadaafad daro iyo xashiishka iyo khamriga iyo magaciisiga lagu gato marka iyadoo waxaa dhacday in masaajidkii laftigiisii lasoo aadi waayey oo dadkaas cabsan laga baqo sida aawadeed inagoo marka ka duulana maslaxadda iyo islaamtinimada waxaanu furray dhammaan wixii ku xeeraa meelahaasoo dhan waddadan oo muhiim u ah isku socodka ama isku xirka wadooyinka kana de waayadan la xiray waxaa la rabaa waddadan in wadda laamiga laga dhigo in lagu xiro laysku xiro waddada tan iyo waddada laamiga ah ee iyaduna masjidul jaamica intaa joogta ilaa iyadiyo lixdanka mitir baa ka bannaan ujeeddada laga leeyahana waxay ahayd oo gurigan loo jibshay in labadaa labana iyagana laysku xiro waxaan kaloo jecelnahay waddadan waddada xigta insha allah bidnilah alkariim meeshii waagi hore maqsinada qaadka ahaan jirtay kala xataa iyada laftigeeda in dhinaca iyo dhinacaana laamiga laysaga xiro insha allah bidnilah alkariim waxaa laga shaqeynaya marka waa bilacda waa isku xirka magaalada waa quruxdeeda ma aha in cid lagu tacadeeyo maaha in cid la barakicinayo dhammaanteena mas-uuliyad ina wada saaran weeye hadday tahay mid islaamtinimo waxay masaajidka iyo cibaadada rabbi wuxu dhimayana in wax laga qabto dhammaanteen bay mas-uul ino tahay wixii haata magaaladeena bilicdeeda iyo quruxdeedana dhammaan cid waliba meel buu ka leeyahay mas-uuliyadeeda inuu ka guto laga doonayaa waxaan aada ugu mahad celinaynaa reerka guriga kan degan ama iyagu dhibta ugu badan ay ku dhacday waxaan leenahay ilaahay meel kale ah uga coqood celiyo qaabka marka loo dhigana reeraha guriga kan lihi oo hadda gurigooda la jabshay dee intii badnayd gurigoodii waa u hadheede waxa u mari doona waa laami xaggahana laami baa ka mari doona guriga guriga ku sixigana iyagaa laami si uu yeeshay inuu u wada maro ayagana de insha allah bidnilah alkariim waana u ducaynanaa waxaan leena khayr allah idin siiyo dadka waxaa la rabaa xilkasnimadu iyo muwaadinnimadu in laga shaqeeyo wixii magaaladooda bilahdooda wadooyinkooda ah insha allah bidnilah alkariim waana mas-uuliyaddan wasaaran oo waxaa magaaladeena looga ammaano magaalooyinka kaleo la yidhaahdo garowe waxay ku fiicantahay waa meesha soomaaliya ugu toombalanka wanaagsan baa la yidhaahdaa labadii maalin ee ugu dambeysay magaalada garowe ee gobolka nugaal ee puntland waxaa ka socday burburinta dhulka sharci darada ah ee soo galay wadooyinka ay dadweynuhu isticmaalaan gaar ahaan kuwa dhex mara xaafadaha